kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeen oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan redio himilo barnaamijka haweenkeen waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jielkeennaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan aad iyo aad way u diyaarsanyiin gabdhaha soomaaliyeed kasoo kabashadoodaa jirto jaamacadihii kasoo muuqdeen ayagoo kaalimaha kuwada hogaaminaya wiilasha baasgareeye marka alxamdulilaah aad iyo aad maxaa iska beddelay aragtida bulshada ee waxbarashada gabdhaha iisooyaalkeedii nololeed xaawo cismaan xaawo taako oo ahayd halgamaa ka tirsanayd ururkii iswaa'el anigoo hanaa maxmed ayaa idila socodsiin doona farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal طهور ما لقيناه طهور علينا بعد أيام الصعاب baytulbaraka herbal aatatatata bishaarow baraadar waa adigan bukootahaagu baxaye bartee lagaa hayaayo baraadar lagaaga badan yahay aan tala buuxda ku siiye aa baabasiir baa igu baaho baryahan aan la bukaayo bartaan tag oo bartaanna tag beesadii iiga baaba'dee alla barteen beegsadaayo dawa aan ku bogsoodiyo baxnaanin aan ka helaa war heedheha isbarbaloominoo balaha isku abuurine bartaad ku bogsoo lahayd oo daryeel buuxa aad ka heleyd waa baytulbaraka herbale bal haatanba ina keen aan toos u beegsanne oo soo raac baabuurkan adigaa u bogi doonee bishaarow baytulbaraka herbal waa bartana ina soo geli kusoo dhowaada baytulbaraka herbal cudurrada lagaaga dawaynayo baytulbaraka herbal waxaa ka mid ah baabasiirka uu baytulbaraka herbal kaaga dawaynayo si casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo baytulbaraka herbal wuxuu si dhib yar oo sahlan kaaga dawaynayaa xanuunka galaha ama faragsiilka iyadoo aan wax qalliin ah lagugu samayn sidoo kale cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid a cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud baytulbaraka waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiya ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo weliba dhakhaatiirtii kuu samayn lahayd baytulbaraka herbal waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombyuutarka urkujirta ee ultrason kombyutar shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keydiyey heerkul ku habboon baytulbaraka herbal waxa uu ku yaallaa inta u dhaxaysa isgoosyada balaagsi iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahin intaa dheeriya ka wac lambarada kale ah eber lix hal hal soddon iyo toddoba soddon iyo toddoba siddeetan iyo saddex ama eber lix hal hal soddon iyo toddoba soddon iyo toddoba siddeetan iyo lix وطب والمتاعب في غيابه isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan waxa iska beddelay aragtida bulshada ee waxbarashada gabdhaha balse markan sooyaalkeedii nololeed xaawo cismaan xaawo taako oo ahayd halgamaa ka tirsaneyd ururkii s y l sanadkii kun sagaal boqol shan iyo labaatanki ayay ku dhalatay magaalada muqdisho kaalinteedii halganka xornimada waxay ahayd shaqsiyad aada u adag oo geesi ah aadna u nacbeed gumaystihii dalka kusoo duulay iyadoo ahayd qof naafo ah oo lugta ka dhutisa kama aysan reebin logantiinteeda inay ka qayb qaadato halgankii xornimodoonka oo waxa ay had iyo jeer ka qaybgeli jirtay banaanbaxyada dhagax tuurka ahaa ee lagu dalbanayay in gumaysiga ka baxo waddanka sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii xawataaku waxay ka qayb gashay banaanbixii ugu dambeeyay nolosheeda kaasoo ay dhagarqabayaashii gumaysiga si naxariis lahaana u huwiyeen rasaas rayidkii bannaan baxayay halkaas ayayna xawataaku ku nafbaxday iyada oo duudsan ilmo yar oo ay dhashay waxaa la sheegay in xawataako uu dilay nin gumaystihii talyaaniga la shaqaynayay oo ay dhagaxaan kala hortagtay isagoo oo dareensanaa inay tahay abaabulaha ugu weyn ee kicinaya haweenka soomaaliyeed laga soo bilaabo wakhtigaasi qadarin iyo tixgelin aada u weyn ayay ka mudatay shacabkeeda iyada oo jiilasha kala duwan ee soomaalida hadba wax ka akhrista taariikhda halganka nolosheeda hadba wax ka akhrista taariikhda halganka nolosha qoyska iyo midka dalkeeda oo ay nafteeda ku weysay maxamed siyaad barre ayaa taallo lagu xasuusto uga dhisay agagaarka golaha murtida iyo wacyigelinta sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ayaana la dhisay sidoo kale degmooyinka ku kala yaala gobolada dalka ayaa laamaha iyo xaafadaha loogu magac diray xaawataako iyadoo ay xusid mudan tahay in mar lagu soo daabacay lacagta shilinka soomaaliga taasoo ku tusinaysa in magaceedu noqday mid ku waaro qulubta dadka soomaaliyeed
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiyee baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbeddelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxare dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxare ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix ogeeyeysiis jaamacadda muqdisho oo lagu yaqaan waxbarasho taya leh muddo siddeed iyo labaatan sanahana ka shaqeynaysa waxbarashada sare ee dalka waxay ku wargelinaysaa waalidiinta ee ardayda soo dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka iyo dibadda in jaamacaddu qaadanayso arday cusub sanad waxbarasheedka laba kun shan iyo labaatan laba kun lix iyo labaatan jaamacaddu waxay ku haysaa labaiyo toban kuliyadood oo ay ku jiraan in ka badan afartan iyo laba takhasus kuliyada injineerinka oo ka kooban takhasusada kale ah architecture interial design civil engineering iyo electric and electronic engineering kuliyadda dhaqaalaha iyo culumta maamulka oo ka kooban marketing banking and financy project management accounting business administration economics statistics and planning international trade and business iyo management information system m i s kuliyadda kombyuutarka iyo i t oo ka kooban computer science information technology i t enterprise networking geographic information system g i s iyo software engineering kuliyadda medicine and surgery oo ay hoostimaad medicine and surgery kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration international relations iyo media and journalism kuliyadda culumta caafimaadka oo ka kooban clinical officer public health microbiology midwivery general nursing laboratory science iyo nutrition and dietetics kuliyadda daweynta ilkaha dendestry kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka oo ka kooban agriculture iyo environmental science kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban shareeca law iyo shareecan law kuliyadda waxbarashada iyo culumta aadanaha oo ka kooban arabic language and islamic studies history and geography english and history english and geography social work math and physics iyo biology and chemistry kuliyadda xanaanada xoolaha oo ay hoostimaad health and veterinary care kuliyadda duulista rayidku ay hoostimaad civil aviation management jaamacadda sanadkan waxaa ku cusub takhasuska interial design oo ka tirsan kuliyadda injineerinka fiiro gaar ah jaamacadda waxaad ka helaysaa takhasyo online ah iyo kuwa barty time ah oo isugu jira bajular iyo diblomo sare shuruudaha ardayga laga rabo shahaadada dugsiga sare asal iyo koobi afar sawir oo kalar ah nooca teesaraha warqadda dhalashada warqad asluub wanaag ah iyo bixinta lacagta isdiiwaangelinta isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta maamulka jaamacadda ee kilomitr for maalmaha shaqadan waa sabti ilaa khamiis saacadaha shaqadan waa sideedda subaxnimo ilaa iyo afarta galabnimo wixii faahfaahin dheeri ah fadlan kala xiriir whatsapp lamber balaas laba shan laba lix hal lix sagaashan iyo lix sagaashan iyo shan afartan iyo afar balaas laba shan laba lix hal hal labaatan iyo afar afartan iyo afar lixdan iyo afar email info at mu dot e d u dot s o admissions at mu dot e d u dot s o ama website-ka www dot mu dot e d u dot s o mahadsanideen markan aanu imaano falanqaynteena waxbarashada waa tiir muhiim u ah nolosha qofka iyo gaar ahaan bulshada iyadoo lagu kobcinayo xirfadaha aqoonta iyo shaqada qayb ka mida bulshadeenna ayaa rumaysan in waxba soo kordhin karin gabadha haddii ay waxbarato iyagoo ka niyad jebiya waxbarashada qaar ka mida waalidiinta ayaa waayadii hore xoogga saari jiray waxbaridda wiilasha halka habluhu ay ahaayeen gurijoog balse sannadahan dambe waxaa yaraaday fikirkii qaldanaa iyagoo hadda kaalin muuqda kaga jiraan xayndaabka waxbarashada waxaana la arkaa gabdho ka soo muuqanaya kaalimaha ugu sarreeya goobaha waxbarashada taasi waxay tusaale u tahay inaysan waxbarashada kala lahayn gabar iyo wiil oo ay ku xidhan tahay dadaalka uu qof walbaahi bixiyo haddaba toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa mawduucan waxaana marti noogu ah nuurta maxamed cadow oo ah maamulaha iskuulka gabdhaha agoonta ee boondheere baraaruga bulshada barashada gabdhaha marka la yiraahdo baraarugaa jiro gabdhaha soomaaliyeed oo xilligii hore in wax la baraba ay dembi ku ahaydba dadka dugsi qur-aan aan la geyneynin iskuul aan la geyneynin waxbarashada iyo xaquuqaadka asaasiga uu ardayga ilmaha ay leeyihiin wiil iyo gabarba aan loo sinayn dhinac u janjeertay weli sidii laga rabay ma ahan waxbaa dhiman laakiin dadaalaa jiro shalay maanta waa ka duwannaha runtii gabdhaha iyo wiilasha iskuullada waa loo wada diraa dugsi waa loo diraa gabdhaheen qur-aanka ay dhamaynayaan aad iyo aad haddana weli sidii hore ma gaarayso wiilasha inta badan sida diinta loogu tacbaayo oo loogu aad loogu ilaalinayo wiilkan inuu hala kitaab noqdo oo qur-aankii aad u yaqaano oo maada shareecadii aad u yaqaano weli dhinaca gabdhaha ma dhamaystirno howlahaas laakiin dadaal badan iyo soo kabashaa jirto alxamdulilah shalay maanta waa ka duwanaha ee waayahay maamnuurta ogaalkaaga waxmay iska bedeleen aragtida bulshada ee waxbarashada gabdhaha isbedel badanaa jiro sida hadda kuu sheegay haday ahaleed iskuuladii dugsiyada qur-aanka jaamacadihii laftirkooda iyo doorka ay gabdhaha ku jiraan waa wax cad oo aan qarsoomeynin runtii gabdhaha way baraarugsan yihiin waana la ogaaday haday ahaanleed fahamka kartida dulqaadka inay wiilasha ka dulqaad badan yihiin ka deganaansho badan yihiin maskaxiyan iyo dhinac walbaba damaca wiilasha inay adkaysiga xataa ay gabadha inay jaamacadeeda dhamaysato iyo waxyaabo badan markay u la yiraahdo ay dulqaadka leedahay kartideeda leedahay aqoonteeda leedahay aad iyo aad way u diyaarsan yihiin gabdhaha soomaaliyeed kasoo kabashadoodaa jirto jaamacadihii kasoo muuqdeen ayagoo kaalimaha kuwada hogaaminayo wiilasha baasgareeye marka alxamdulilah aad iyo aad howshaas waxaan isleeyahay waa bilow fiican laakiin weli waxbaa qaldan waa iska dhamaana insha allah ee waa gartay in waxbarashada gabdhaha kor loo qaado maxay kusoo kordhin kartaa bulshada wax badan ay kusoo kordhin kartaa hooyada iyo gabadha waa lafdhabarka bulshada waaye guri walba iyo qoys walba iyo meel walba saameynaynay ku leedahay marka hadday ahaan lahayd markuu uu yahay sheeqa haduu yahay siyaasiga haduu yahay kan wax dhibaayo mooryaanka haduu yahay kan wadada taagan mid walba hooyaa dhashay ama hooyo gabaru kasoo hoos kacay marka hooyada markay waxbarato gabdhaha waxbartaan annaga waxaanoo waxaan dareemeynaa inaan fursad loo helayo in bulsho caafimaad qabta in la helo oo hooyada qofka marka ay waxbarato inay wax hogaamin karto isbedel sameyn karto gurigeedan ay ka bilaabi karto nolosha caruurteeda ay ku dabaqi karto saygeeda ay ku dabaqi karto wax walba laakiin marka ay waxbaranin shalay ay guriga ku jirtay wax badan fahamkeeda iyo sida isbedel u sameyn karta macadeyn hadda isbedelo badanaa jiro ay dumarka sameynayaan hadday ahaan lahayd dhinaca maamulka maaliyadda gabdho badan ganacsato soo kabasho waxaasoo dhan bulshada waxbay kusoo kordhinayaan hadday ahaan lahayd siyaasadda dhinac walba isbedelay sameyn kartaa gabadha markii wax la baro isbedelaa ka imaanayo bal xataa inay xaquuqaadkeeda iyo iyada laftirkeeda ay ismaamusha imaanayso laakiin qofkii markay umi tahay ee waxba aysan baranin waa culaysyo badanaa ku dahaaran mugdi badanay ku jirtaa waana dhibaatada wadanka ku dhacdayba culayska ugu badanna ayagoo ku dhacay waa wax aad looga qoomameyey gabdhihii yar ee waxbartay shantii waxbaratay inay ka muuqato qoys walba taasaana nagu kalifaysa marka oo dadka qasbaysa in gabdhaha xaquuqdooda aan la dafari karin inay waxbartaan ay hoosta laga wada xareeqo waayahay aragtidaada sidee ayaa sare loogu qaadi karayaa waxbarashada gabdhaha ta waxaa qof walba aanan ka qorsoonayn saamanaynta ay leedahay gabadha yartaa annaga aan dhalnay iyo wiilka marka laysbarbar dhigo hadday ahaan leed naxariista hadday ahaan leed wax walba markay shaqeeyaan ee horumar sameeyaan waa garabka keliya ay ku tashan karto hooyada iyo familiga wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa gabarta marka waxaan isleeyahay wiilkay garab u noqonee aabahay garab u noqonee hooyaday garab u noqonee wax walbay garab bulshaday garab u noqonaysaa gabadha marka wax la baro sababtoo ee saamaneynay ku leedahay bulshada waa lafdhabarkii bulshada gabadha soomaaliyeed haddii ayaga wax la baro oo diintii la baro laftirkeeda waxaan arkaynaa gabdho badan oo oo bulshada si indirecti ah qaladaad badan kasoo sheegayo ku dheelayo waxaan dhihi karnaa gabadha markay wax barato waxyaalaha qaar waxbarashada ka reebayso dagaal hadday tahay dulmi hadday tahay fasahaad hadday tahay daraagis hadday tahay waxbarashada hagayso inay xaquuqdeeda ilaaliso in ay ogaato waajibaadka saaran oo min rabbi u saaran iyo xaquuqaadka laftirkeeda ay leedahay ay kala sixi karto gurigeeda ku maanaj garay karto wax ayada ku qaldan iyo xaquuqda ayada ka maqan wixii dhan inay sixi karto laakiin qofka markay waxba kala ogeyn mar walba way dulaysan tahay marka gabdhaha inaa la dulaysto sax ma ahan waa inay wax la baro si ay u kala fahmaan cadowgooda iyo saaxiibkooda si ay u kala fahmaan sax iyo qaladkooda waajibaadka saaran ee gurigeeda ka saaran si ay u fahanto xuquuqaadka ayada lagu leeyahay si ay u fahanto waxaas oo dhan waxaa kala saaraya waxbarashada diin iyo maadi special weliba gabdhaha in la baro diinta islaamka hooyooyinkeena hore annaga qur-aan lama soo barin dadka hore waxyaabo badan oo duruufaha ku dhacay hadeertaan laakiin gabdhaha waxaan dhihi lahaa gabar walbo hala baro qur-aanka kariimka maadada shareecada waa dulmi badanay ka badbaadaysaa ugu yaraan nafsadeeday difaacanaysaan dhinac walba ah maxay tahay taladaada si loo helo gabdho waxbartay oo bulshada asaagooda kalaa ee adduunka wax la qaybsan kara taladayda wax waaye in gabdhaha wax la baro diintooda la baro maadiga la baro waqti la geliyo loo istaago waa arkaysaa dowladda hadda jirto wasiirka waxbarashada iskuullo gabdho keliya haddii aanan wanaaga la arkin gabdhaha iyo waxbarashadooda maanta iskuullo u gaar ah kii wiilasha ayagoo la jooga oo wiil keliya aanan la dhihin haddana kii gabdho keliya in lasii furaayo marka waa ujeedaa waa loo dhaqaaqay waa la arka faa'iidadooda waa la arka horumarka dhacayo waa la arka guulaha laga sameynayo gabdhaha markay waxbartaan in isbedel bulshaba uu dhici karo marka maanta waa loo taagan yahay gabdhaha soomaaliyeed wax la baro fursaday heleena dad badan ma aysan helin runtii ilmahan iyo wadanka hadda meesha u socdaba guulo badan iyo rajooyin badanaa jiro marka gabdhaha in wax la baro dowladda yaa u taagan shacabka yaa u taagan hooyooyinka yaa u taagan waalidiinta yaa u taagan gabdhahana allaha noo xafido ayagana kuwa wanaagsan allaha nooga dhigo laakiin tarbiyadii hadee dadka ay ka halaawdo waa caqabadahay kamid noqonaysaa gabdho waxaan aragnaa tictooka soo galaayo inta badan horta soomaaliya ma joogaano laakiin magacii soomaaligaay wataan gabdhihii suurad xumeyn badan sameynayo iyo kuwa muqdisho joogaba oo meelaha daraagiska laga sheegayo kaniiniyaal iyo balaayi cabeena leeyahay runtii hooyo soomaaliyeed iyo qof walba way taabanaysaa runtii gabadhana way ka cawra duwan tahay wiilasha xamarweynaan ku marnaa ceelgaabta wiilasheen iyo ilmaheen waa culaysna haystee kamid tahay oo koleyta ajantaa uga yaalo gobolka banaadir iyo waxbarashada gobolka banaadir agaasimaha iyo wasaaradaba hadaf balaana uga yaalo laakiin ilmaha iyo yaryaerkaa ee koolada gasaaca la taagan ee wadada taagan culays badan oo nagu yahay hadday gabar sii noqoto ka waran haddana way kasii daran tahay waa caqabad labaad waay mar walba waa dhibaato waa arkaysaa subaxda markaa meesha marta eeyihii agjiifaan xalana duurkaasay wareegayaan way isdhibaataynayaan marka arrimahaas wax laga indhaqarsan kara maaha waalidiinta ilmahaas xogtooda la baaro waalidkooda doonoolyaha naftirkeeda awareness badan waalidka naftirkooda iskuuladii dowlada la furay iskuula beesalaan la helaayo ilmaha haddii kale xarun weyn oo lagu xareeyo oo isbedel sax ah lagu sameynayo bulshadan in la helo waa haddii qof walba agoon ka ahaado ama wax walba oo xaquuqaadoo jiro markii waalidkii laga yimaado ama waa dhintay ama waa dayaca markii dariska iyo bulshada laga yimaado ama way dayaceen ayagana marka faamiligi ilmihii uu ka dhashay laga yimaado ama waalidkii hadhinta ama adeerka iyaan ka wadaa bulshadii dowladiyaa iyadana meesha soo galayso dowladda waajibaada ka saaran waana looga baahan yahay in caruurta darbiyada taagan ee daraagiska iyo waxa baas iyo bilibili iyo walaxaan la maqli jirin iyo taabuu iyo annaga een, ilmihii lagu baabi'inayo ee waalka looga qaadayo wadooyinka ku dayacan een, xadgudubyada badan dhacayo dhaawacyada ku yaalo een, runtii ma la fiirin karo marka aniga baaqi waxaan ku darsanaa arintan in in il gaara lagu fiiriyo intii kuleyta qorshaha uga yaalo een, agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradaba tabarta intii rabta hala ekaato marka een, sbaceka wuu yaryahay iskuulo ayaga u gaar ah ma la heli karo cuni qofka weyn ee- ee da weyna ee, dhaqantoosinta iyo qolada asluubta loo wareejiyo ee, nidaam soo shaqaysan karo oo dalka wax ku bedeli karo oo qof kasta ee- ee- ee ilaahay uu waxbaa ku jiro dareenaa ku jiro een, waxbuu xambaarsan yahay een, waxay ku jiro in waagii dowlada dhexe hadeen wax- waxba hay-adihii dowlada lagu daraayay ama ciidamadii lagu daraayay ama xoogsatadii kale lagu daraayay een- een, ee, wax soo saarka een, beerihii iyo ama fanaaniintii ama wax walba laakiin hay-ad dhaqanka dadka bedeli karta in la helo ilmaha yaryarkaane in laga qabto combilet ilmaha yaryarka een, meel dheer ma jiraan way dhow yihiin in ayadana aan la fiirsan karin marka taas arintaas digniintaas waa ka gudbinaya fariinteeda waa dhiibanaya een, wadanka dowladuu leeyahay een, indheheenna ma kusii dhici karaan een, wadooyinka ilmaha taagan ee caagada dhuuqayo ma sii fiiri karno oo weliba special meesha ee madaxda ay mareysa ah arintaas ha layska kaashado dadkaas waxa laga yaraa codkaas waa dheeryahay een, waa gudbisanaya ma la fiirin karo hooyaa dhashay hadday dhimatay hooyo kale ha loo helo dowlad ha loo helo ehel ha loo helo walaal ha loo helo dadka ehel ha helaan ninka fiican kaliya inuu ehel leeyahay soomaaliya ee ninka wax haysto qada haysto aa casho loogu dara hay tiraahdaa dadka markay markuu dhinto ehel uu yeelanaa oday dhiiggiisa soo doontaa la helaa ee markuu wax yahayne en- en gabadhayda waxbay tahay ama wiilkeyga waxbuu yahay qof ku faantuu heli doonaa markuu dayacan yahay maxaa tol la-aan ku dhigay agoonka tashan jirka oo meeshaas taagan aawa tolkiisa xildhibaanay leeyihiin haddii la dul istaago ilmaha familo soomaaliyeeda ka dhasheen ma aha famil oo- oo oo nuurta meel isku keenta maaha soomaali waa familay leeyihiin agoonkaa loo hiiliyaya qof walba een, xil ha haayo xoolo kan haysto kulli mas-uuliyada ka wada saaran bulshada xoolaha ilaahaysi wuu kugu fiirinayaa daaraha dheerdheer adhisays wuu kugu fiirinayaa een, caafimaadka ilaahay kusii wuu kugu fiirinayaa marka arintaas waxaan leeyahay qof walba oo wax tari karto bulshada wax taray u baahan tahay dadkaas xikmadaa ku jirto xirfadaa ku jirto wax maalgashtay u baahan yihiin dadka wadooyinkaas taagan niman sugaanyahanaa ku jiro niman waxtar lahaa ku jiro rag xoog lahoo laga faa'iideysan karaa ku jiro dad maskax ehel uhaa ku jiro wixii maskaxdiisa inuu of u diro ku kaliftay oo maskaxda dilabo waxbaa ka dhex guuxayo ma aha qof caaga ma aha qof gorof ah ma aha qof tanig ah ma aha qof qof bini aadana ilaahay karaameeyey sharfan caqli lewa caqligee la nool yihiin aaminsan aniga laakiin in daaragtiya caqligooda uu aastay ya Een, marka dadkaas een, aan waxaan aaminsanahay in sida saxdaa loo loo dabaqo howlahooda insha allah لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمانا xarunta quraansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeena cadaajo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan ee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri ileel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynul caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cuduradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafi waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed أحيانا وضع الميزان
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oo wax ku barno arday da'doodu u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin ka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabisa shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن aad ayay u mahadsan tahay nuurta maxamed oo martiina ugu ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah nabadgelyo